kulan dadweyneah oo launku hadlaya dhamaystirka dastuurka iyo xoojoogka garsoorka dalka iyo laka gobaday magaalada muqdisho casimada dalka walibana ku qeybgalay mas-uuliyiin iyo qeybo shalduwan ee bulshada iyoona madaxda hay-adoon hel saaran dastuurka laku dhageysaday warbixino ka eedan reedan feriyoog iyo horumarinta arrimo dastuurka qeybogii shalduwan ee bulshadii ku qeybgalay kulanka iyo waliba su-aalo la xiriira hoojinta garsoorka iyo dhamaystirka dastuurka weydiiyana mas-uuliyiinta kulankausagaadadii saacada iyo weliba ujeedkii muhiimada lagulahay si wada jareen ku hadalin wasiirka wasaaradda cadaalada dowlada federaalk soomaaliya iyo haanu ku mid eh mas-uuliyiinta hay-ado arrimo dastuurka iyo garsoorka dastuur ayaa soomaaliya samaysanaysaa markii ugu horeysay dastuur ay samaysanayso soomaaliya marka dalkan waxaa loo baahan yahay heshiis ay bulshadu heshiiso oy soomaalidu markay heshiisana ay dowladnimada ay dhisato mowduuca meesha ku yaala qeyb ka mida waaye oo ah dhammaystirka dastuurka iyo dhismaha garsoorka markay dastuurkeeda dhammaystirato soomaalidu ayay garsoorkana dhisi kartaa garsoor ma dhisi karto aanan dadka soomaaliyeed aysan ku heshiinin
markuu aanu shan iyo toban cutub inaanu ka wada shaqayno oo shan iyo toban cutub baarlamaanka horkeenno waxaa nooga fududaatay in aanu hadba tallaabo ama hadba in laga shaqayn karo la dul istaagi karo iskuma dastuurku wuu isla shaqeeyaaye laakiin ka shaqayntiisu iskuma qasbanaa in laysla wada dhammaystiro marka koowaad laakiin marka uu dhammaystirmo ayay qasban tahay inuu isla shaqeeyo oo aanu isagu iska hor imanayn isagu isdiidayn sidaa daraaddeeda waxay kaliftay inaanu kow afar cutub markii koowaadba aanu ku guuleysano markii ugu horreysay inaanu ku guuleysano afar cutub inaanu dhammaystirno baarlamaanka horgeyno baarlamaankuna wax la yaqaano ka bedelaan cutubkeena sagaalaad ee hadda ku qoran dastuurka wuxuu sheegayaa nidaam aan suurtagal ka ahayn dalkeenna oo loo yaqaano dhuwalka ama nidaamka isbarbar socda oo maraykanka ayaa laga jiro macnaheedu dhahay ay tahay degmo kasta waxaa joogaya waxaa ka jiraysa labo mataqaana maxkamadood degmada hobyo waxaa ka jiraya maxkamadda heer federaala maxkamad federaali ah iyo maxkamad kalea ka jiraysa marka nidaamkaasna wuxuu ahaa caqabad kale oo dastuurkeen hadda dadka inta badan dastuurkan badan baa kusoo dhex jiray dastuurka maxaa loo dhamaynayaa su-aasha koowaad maxaa laga faa-iidaya ay tahayna waxay tahay war nidaamka dalka oo jira wuu shaqeyn laaya garsoor hadduu yahay iyo hadduu amni yahay maxaa yeelay war nidaam aan ku shaqeyn karin oo dastuurkeenu suu sheegayo aan hirogeli karin taas darteed waxaa la sameeyey dadaalo aad u tiro badan marka haddii cutubyadan la ansixiyo waxaa ka ratibmayaa wax aada u weyn